Dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ee kaxeeya gaadiidka yaryar ee loo yaqaano mootobajaadka ayaa fursado shaqo ka helay dadka aadka u isticmaalayo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan mootobajaadka gaadiidleyda ayaa tago goobaha ugu mashquulsan magaalada gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo khudaarta dharka raashinka si halkaasi ay ugu helaan macaamiil badan maadaama goobahaasi ay yihiin kuwo aada u mashquul badan islamarkaana macaamiil badan ay ka helaan maasha allah waa ku dhowahay magaceydana waa sakariye abuukar axmed bajaadle aaggaan buudaweyn ka shaqeeyo maasha allah waa bil ramadaana lagu jiraa suuqana xaaladiisa iyo jaamkiisa boqolkiiba boqol waa aaduu samxad weyn u yahay shaqada way kala socotaa bulshadana waa bulsho islaam boqolkiiba boqol aaday macnii ramadaankay u soo dhoweeyeen shaqadoodana aaday u wanaagsan tahay maasha allah si fiican annagana ugu shaqaynaa ramadaankana wuu kala barmay dadka qaar dhar iiddii waxbay u kala ordayaan iidda iyo waxaas dadka dharkii idgadanaya carruurta waa u qaadnaa sidoo kale waxaa jira dad oo ayagana anfur iyo wax ka diyaarsanaya oo sida qudaartoo kaleento iyo wixii lagu anfurlaoo kaleento waxaas dhanaa u habaynaa maasha allah ada bulshada aadaa ugu dhex jirnaa boqolkiiba boqol dadka maanta u shaqeeya bulshada oo u adeegana waxaa la dhihi karaa bajaadleyda waa bulshada qaybaheeda kala duwanna aadaa ula shaqaynaa maasha allah boqolkiiba boqol bajaadley haddaana horta maalinta ramadaanka bisha ramadaanka horta aadaa u shaqaynaa maasha allah shaqadaynana waa wanaagsan tahay waa dareemi kartaa bil ramadaan marka lagu jiro bulshada lagu dhex jirna ay bulsho islaam ee tahay boqolkiiba boqol aadaa u shaqaynaa maasha ramadaanka waaba marka ugu fiican keliya oo bajaad wax laga helo oo laga beecmushturo maasha allah waa markaas keliya si fiicanan u shaqaynaa si wanaagsan aan u shaqaynaa maasha allah kuway sooman yihiin alaabtii waxaas ma qaadi karaan bajaad inuu qofka raaco waa ku qasban yahay haddana waxaa lagu jiraa maarsaa lagu jiraa soonka maars uu ku soo aada bil aad u kulul waaye boqolkiiba boqol maasha allah dadka maba lugay karaan inay bajaad raacaan way ku qasban yihiin sooma waayo way kulushahay bisho waa maarso marka bulshada qaybadeeda kala duwan si fiican waa aada ugu dhex shaqaynaa marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan dadyowga ah ayaa aada u isticmaalaa mootobajaadka iyo gabaarida kale